wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cali xaaji aadan oo magaalada muqdisho kulan kula qaatay guddiga arrimaha bulshada ee aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in wasaaradda caafimaadka ay waddo qorshe lagu hirgelinayo bandhiga dhiigga ee dalka si looga maarmo in bukaanada loo raadiyo dhiig markii ay u baahan yihiin doctor cali xaaji aadan ayaa tilmaamay in mararka qaar ay dadka u dhintaan dhiig la-aan inta la raadinayo dhiig ku nuuc ah
qorshaha oo wasaaradda ay leedahay waa ballaaran yahay wax badan ay wasaaradda higsanaysaa wax badanna qabyo ayay ka yihiin annaga sanadkan hadda noo qorshaysan oo commitment shiidkii ra-isul wasaaraha aan la saxiixanay sanadkan inaan qabanayno waxaa ka mid ah dhammaystirka iyo howlgelinta bangiga dhiigga heer qaran national balad bank national balad bank hadda dalkeena burburka kadib bangi dhiig ma jirin markastoo emergency dhaco dadka unbaa ma aragtay la baafinayay dhiig yaa heli kara noocaas ah waxaa laga yaabaa inta la raadinayana qofka inuu dhinto waxaa laga yaabaa hay-adaha shisheeye qaarkood dhiig inay diyaaradda ku keenaan ayaa laga yaabaa sida haddaba ay sameeyaan maraykanka oo kale ciidamadooda ma aragtay iyo maalin walba garoonka dhiig ka soo dejiya waxaa looga maarmi karaa arrintaas inuu bangiga dhiigga uu shaqeeyo oo mar ina dhiiggii kaydka la dhigo kadibna ma aragtay laga maarmo in dad loo waco iyo in maaragtay dhiig dibadda laga keeno gabagaba ayuu marayaa dhismihiisa muddo ayuu soo socday marka wuu howlgalayaa sanadkan bilowgiisa muxuu ahaa bishan soo socoto haddii ugu badnaan laba bilood ama saddex bilood ugu badnaan waa la howlgelinayaa bangiga dhiigga marka qorshaha sanadkan ayaa number one uu ka yahay hadda marxalad gabagaba ayuu marayaa sidoo kale qodobka labaad meelmarinta sharciga xakamaynta tayada dawooyinka iyo badqabka cunnada ayaa ka mid ah qorshaha wasaaradda sanadkan in hirgelisa u degsan dunida oo dhan ma jiro dal aan lahayn f d a ama food and drug administration hay-ad maamusho oo maareyso dawada hubiso tayadeeda kontarosho waxaa la soo dejin kara iyo waxaan la soo dejin karin